maayarka magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan, Nadaar Tabax Maalin ayaa saxiixday mashaariic horumarineed oo laga hirgelinayo xaafadaha Beledweyne. Mashaariicda ayaana kala ah dhismaha wadooyinka xaafadaha iyo buundooyinka muhiimka ah oo ku yaala magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan, kuwaas oo si casri ah loo dhisi doono. Maayarka magaalada Beledweyne ayaa sidoo kale sheegtay in mashaariicdan ay qayb ka yihiin kanaale iyo sidoo kale dhismayaal kala duwan oo loogu talagalay in looga gaashaanto fatahaadaha imaan kara, kuwaas oo dhibaato xooggan ku haya magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan xilliyada uu biyo keeno webiga Shabeelle. Nadaar Tabax Maalin, maayarka magaalada Beledweyne, ayaa ka warbixisay mashaariicda iyo qaybaha ay ka kooban yihiin.
asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu waxaa ilaahay mahadiisa inaan maanta joogno xafiiska dowladda hoose ee magaalada beledweyne oo aan eh, saxiixayo eh, mashruucii eh, saddexaad ama kilo kambanigii saddexaad oo maanta ku guuleystay inuu beledweyne wax ka qabto Eh, guud ahaan kilomitirka magaalada beledweyne eh, bishan gudaheeda aan dhammaystiray howsheeda waa sagaal kilomitir waxaa ku kala guuleystay saddex kambani kii saddexaad ayaa maanta saxiixay kambaniyaashaas oo kale ah buruuj istaahil iyo adeegsan oo aan maanta howshooda dhameeyay waxaa ilaahay maadiisa shaqooyin fara badan oo lasoo qabtay guusheedii inay maanta taagan tahay aadaan ugu faraxsanahay waa howl waqti badan lasoo geliyey cid kasta oo ka qeyb qaadatay eh, ciddii lacagta bixisay madaxda ugu sareysa dowlad goboleedka hirshabeelle eh, maamulka gobolka iyo kamayn ahaan dhammaanteen anigoo maanta intaba wakiilo ah waxaan aad ugu faraxsanahay mar labaad iyo mar saddexaad inaan hal eh, mowqif ka leenahay inay beledweyne horu marto in beledweyne jidadkeeda la dhiso in beledweyne wiiji cusub ay yeelato labada kun labaatan iyo shanta mashruucuna uu ka egyahay labada kun labaatan iyo lixda bisha laba iyo tobnaad waxaana jecelnahay mashaariicdaas oo maaragta total ahaan ka kooban eh, sideed jid oo afar iyo labaatan kilomitir ah iyo laba buundo cusub iyo buundo dayactir ah dhammaanteen eh, intaasoo dhan waxaan rabnaa inaan ku qabano waqtigaas kooban hadduu ilaahay qadaro aad iyo aad eh, mashruuca nagaad oo aan isleeyahay isteedyada kaloo dhan eh, facebookii ay ka qeyb qaateen ama ka faa'iidaysteen annaga laakiin galmudug iyo hirshabeelle waxay ka faa'iidaysatay eh, kiisii labaad mashruuca phase two-giisii Eh, waxaan rabnaa inaan intaas iyo in ka badan laga qabto inkastoo world bank mashaariic kale ooy qabatay magaaladan beledweyne ay jiraan oo maaragta m c leh oo jidad leh waxyaabo badan leh laakiin kan wuxuu aad iyo aad maaragta u quseeyaa dadka shacabka ah oo magaalada degan xaafadaha guddoomiyaasha xaafadaha iyo tiimaamka guddiyada ka dhisan magaalada beledweyne ayagaa doortay in magaalada jidad loo dhiso buundooyin loo dhiso waa dalab ka yimid shacabka annaguna waxaan diyaaru nahay inaan suurto gelino kamid noqoshada eh, jidadkaas in eh, maaragta ay- in eh, jidadkaas ay qabsoomaan